waxaa maanta laga sooman yahay dunida islaamka gaar ahaana deegaanada soomaalida kadib markii la arkay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan dalka jabuuti waxauu ka mid yahay deegaanada soomaalida ee sida weyn looga soo dhoweeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan haddaba weriyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse jaamac ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dadweynaha dalka jabuuti isagoo warbixintanna nooga soo diray qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan kula kulmay magaalada ayaa sidan u soo dhoweeyey bisha barakaysan ee ramadaan maxamed maxamuud xasan maasha allah maasha allah bisha ramadaan ay bilatay waan soo dhaweynaynaa khayr baan kusoo dhaweynaynaa barwaaqi iyo bashbashna waan kusoo dhaweynaynaa ummadda reer jabuuti iyo naagibin caalamka waxaan ka leenahay horta ramadaan karim bisha a dhalatayna khayrkeyga allah ina siiyaan ka leenahay insha allah ramadaan axmed roobila liidaadaa marka shahru ramadaan waan soo dhaweynay marka baarak allahu lakumde waxaan leenahay bishan bishii khayrka qabtay magacayd axmed cabdi cabdilaal la yidhahdaa maasha allah bil ramadaan oo barakaysan waan soo dhaweynayna alxamdulilah in badan baan suganay alxamdulilah maasha allah waan shaqan insha allah raje ilaahay khayrkaygaana siiyo ummadda islaamka o dhan dhammaan aan u ducaynayna wixii buka allah caafiyo wixii dhintana allah naxariisto ummadda dhan aan u ducaynayna insha allah ilahay khayrkaygaana waa tusiyo ramadaan kariim dhammaantiin insha allah dhinac kale sanadkan bisha barakaysan ee ramadaan ayaa kaga duwan sanadadii hore iyadoo wax koru kaca aanu ku iman ilaa hadda raashinka iyadoo sababtu ay tahay in dowladdu ay si xoog le ugu kuur gashay inay si wanaagsan u dejiso qiimayaasha lagu iibsanayo raashinka axmed bayid oo ah maamulaha shirkadda center commercial shacab oo ah shirkadda sida xoogga leh u keenta raashinka dalka jabuuti iyo degmada ayaa iga warramay marka hore qaabka ay u dejiyeen qiimaha lagu iibsanayo raashinka marka hore waxaan leeyahay shacabka reer jabuuti ramadaan saliim intaa kadib anigoo ku hadlaya magaca maamulaha guud ee shirkadda center commercial shacab yani cusmaan shacab buuni waxaan leenahay ramadaan kariim raashinka uu degan yahay wax dhiba oo ka taagan iyo wax shicibkaree jabuuti ay ka bixi karaan ma jiro qutul daradiga oo dhan dowladda ilaalisa annaguna waan la shaqaynaa qiimayooga iyagaa noo geysa qiimaha ay noo geyso wasaaraddu ayaan anaguna ku shaqaynaa wuuna degan yahay qiimo wax broblema oo ka degan ma jiro oo khalkhalsan raashinkuna waddanka uu buuxaa guud ahaan waxa ka maqan ma jiro oo la odhan karo maanta intaas ayaa loo baahan yahay wasaaraddu waxay naga soo dalbatay hayd waxay naga soo dalbatay stoog waxaan hayno waan u gudbinay waayo se iyadna u koontarooshay stoog waxa waddanka yaalla maadaama oon kuna loo marin ay ummad badan wax ka raato oo nagu xidhan yihiin gobolada wadamadan jaarkeena alaaba badan u baxaan iyo ay dowladdu ay naga soo dalbatay inaan inaan siino waxa stoog hayno waana siinay wayna aqbaleen aadna u fiican yahay wadankuna degan yahay raashinaad inuu ka degan yahay wax dhib ka taagan ma jiro shicibkana intaasaan u ballan qaadaynaa annaga waa shirkada sandarka mursa shacab kayska raashinka aad haysan abo waddanka yaalla dabcan dowladyan carabka ku dhufto wasaaradduna way naga codsatay si ay u qiimeyn karto ma ku filayay baad umalayn sabta bisha barakaysanay rabadaanna xoog baa dee loo qaatay raashinka haa horta istiraatiijiyadda waddan aan ku shaqayno horta shirkadka ku shaqaysa waxa weeyaan ugu yaraan lix bilood waa inay haysato raashinka waddanka inta ku filaanaysa waayo activiteeda waad la socotaa wixii dhaqdhaqaaq waddanka jira iyo baanseed haddaad tahayna waad la socotaa inta iib galaysa walaa lix bilood ugu yaraan waa hayna hadiyo jeer stoog waa lagu hayaa lix biloodna wuu soo baxayaa wayse soo daba dhacayaan oo bishan hadduu ka baxo bishii kalaa soo galaysa de oo bil kasta u stoog daba dhacaya oo wayse soo gaaraya lix bilood way siifkalaysan tahay horta waddanka dalabaadka kalena wayse soo daba dhacaa wax dhib uu ka tahay meesha ma jiro wax stoog waxaa etoobiya iyo dalalka kale loo raayo iyo geeska afrika inta kalena dee waa waxa iyaga ka socoto intana dhib male oo intaan inteeda lagu ee waxa waddanka waan la ilaalinaa maadaama wasaaradii aan la shaqayno ganacsiga iyo dowladda waan dejina si istaanbay u noqoto waktiga ramadaanta waxay dadku badiya aada u isticmaalaan timirta iyo saliiddii iyo daqiiqdii oo sambuusiyi dabcan laga samaynayo bal ka waran iyaga maxba isbedelay wax isbedele ma jiro wax isbedele ma jiro oo khalkhal ku keena waayo dee marin baa nahay sogo badan maadaama haysid waxa dhib oo khalkhal ku keenaya ma jiraan daqiiqada way buuxaan saliida way buuxaan timirta way buuxdaan waxa khalkhal keenaya ma jiro waxa qiimihiina wax kordhay ma jiro waxaan rajaynaynaa inay hoos u dhacaan haddii ilaaha ka dhigo rabadaanka dhexdiisa rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti